Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Dowladda Jubbaland Ismaaciil Axmed Garas ayaa magaalada Kismaayo ka daafuray ololaha wacyigelinta tallaalka dabaysha. Kulanka daafurka ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaar ka mid ah shaqaale waaxyada wasaaradda iyo Bahwadaagta Caafimaadka Jubbaland iyo xubno ka kala socday hay'adaha WHO iyo UNICEF. Jubayd Cali Maxamed Madaxa Booliyada Gobolka iyo Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sharaxaad ka bixiyay tallaalka ay bixinayaan iyo cidda loogu talagalay.
waxaa maanta noo bilowday waxaa maanta noo bilowday ololihii ciribtirka cudurka dabaysha kaasoo dhammaan soomaaliya oo dhan ka socda welibana soomaaliya keliya aan ahayna etoobiya iyo kenya qaybo ka midana ayna weheliyaan sida aad la socotaan muddooyinkii u dambeeyey wilde boli viruskii waa la ciribtiray laakiin v d b v baa nagu harsaneed muddo toddoba sano ah ayadiina waxaan rajaynaynaa hadda inaan ciribtirno degmadan kismaayo waxaan rajaynaynaa in laga tallaalo sagaashan iyo lix kun oo cunugoo shan sano ka yar la siina labadii dhibcoodee n o b v twoga ahayd maantuu bilowday oo bishu ay tahay lix iyo toban february wuxuu soconayaa muddo shan cisho ah wuxuuna ku ogyahay labaatanka february labada kun labaatan iyo shanta insha allah waxaan rajaynaynaa inaan hawshaas ilaahay uu nagu guulayn doono waxaa naga caawiya oo arrintaas nagala qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee jubbaland iyo hay-adaha kale ee samafalka sida unisef wacyigelinta wadda dhanka kale madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland isxaaq bashiir cabdi ayaa ka hadlay muhiimaddu leeyahay tallaalka
tobanka bisha febraayo waxay wasaaraddu caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanayso hay-adaha bahwadaagta hay-adda unisef iyo w h o ay ka daahfurtay magaalada kismaayo ololaha tallaalka kahortaga iyo ciribtirka cudurka dabeesha kaasoo ka bilaabmay saakay dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka jubbaland tallaalka waxa uu soconayaa maalmo kooban waa wuxuu bilaabanaa lix iyo tobanka maantu bilaabmay wuxuuna ku egyahay labaatanka bisha febraayo labada kun labaatan iyo lixda meeshaas waa shan maalin tallaalka waxaa la siinayaa cunug waliba oo ka yara da-da shanta sano ee jooga deegaanada dowlad goboleedka jubbaland degmooyinka iyo deegaanadaba tallaalka noociisa waa noocii afku dhibcinta marka waxaa kaloo ka horreeyey maanta oo aan daafurayna tallaalka waxaa ka horreeyey ololihii wacyigelinta oo bulshada lagu ogeysinayey maxaa la dhihi jiray inuu tallaalka bilaabanayo oo nuucuu yahay muhiimadda tallaalku leeyahay dhammaan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland oo taageer ka helaysa hay-adaha bawadaagtana waxay fariinta ay gaarsiisay muddo laba maalin ay sii waday in uu tallaalka bilaabanayo ay bulshada gaarsiisanaysay marka waxaan leenahay waalidiinta ee ku dhaqan maxaa la dhihi jiray deegaanada dowlad goboleedka jubbaland inay caruurtooda markana ay tiiminka tallaalbixiyaasha ee wasaaraddu soo dirtay inay u fududeeyaan in caruurtooda tallaalka ay gaarsiiyaan